فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kelimad uu jeediyey afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere taasi uu kaga hadlay weerarkii xerada goordon ee magaalada muqdisho dhuuxa ayaad caawa ku maqli doontaan kelimadda afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo bayaan cusub ka soo saartay weerarkii xerada goordon ee magaalada muqdisho bayaanka ayaan caawa dhuuxa idinkugu soo gudbi doonaa bulshada soomaaliyeed oo si diiran u soo dhoweeya howlgalkii ka dhacay muqdisho ee lagu laayay saraakiil ka tirsan imaaraadka carabta qodobada sidoo kale caawa dhuuxa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah askari ka tirsan ciidanka imaaraadku tababaray oo nin ku hor kufsaday xaaskiisa sheekadan oo laga soo calaamadeeyey magaalada muqdisho ayaan dhuuxa caawa idinkugu haynaa nin ka tirsan maleeshiyaadka macawiisleeda oo xaalad adag ay soo wajahday kadib markii uu ku soo dhaawacmay qarax ay mujaahidiinta al-shabaab kula beegsadeen hiiraan waxaan idiin soo gudbi doonaa wareysi aynu la yeeleenay uu uga shanlaynayo lo'dii reerkiisa uu qori wagatay إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa tahay dhegaystayaal caawa taariikhda hijiriyada waxay ku beegan tahay labada bisha shacbaan sannada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada waa habeennimo ay isniin soo galayso qodobka ugu horeeya aan soo qabanno xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan waxa ay ka soo saartay weerarkii lagu beegsaday ciidanka imaaraadku tababaray iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan imaaraadka carabta bayaanka uu ku soo baxay luqadda carabiga waxay noo hayaa salmaan axmed bayaankan ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ciwaan looga dhigay mujaahidiinta waxay beegsadeen imaaraadka iyo murtasaqadiisa iyagoo ugu aaraya islaamka iyo muslimiinta allah fadligii waxay mujaahidiinta ku guulaysteen gelinkii dambe ee maalintii sabtida inay howlgal iniqmaasiyaha ku qaadaan saldhigga ciidan ee goordon ee magaalada muqdisho kaasoo dowladda imaaraadka carabta u ah xero tababar iyo goob laga soo maleego shirqoolada dhagaraysan ee lagu duminayo fursadaha dalkan soomaaliya uu ku heli lahaa madaxbannaani diineed iyo jiritaan islaami ah laguna doonayo in lagu sii hayo haymanada reer galbeedka kaafirka ah wuxuu howlgalku si gaar ah u bartilmaameedsaday taliska ciidanka imaaraadka iyo murtasaqadiisa ee ku yaala gudaha saldhigga halkaasoo ay ku kulansanaayeen in ka badan labaatan sarkaal oo isugu jira imaaraad iyo calooshood ushaqaystayaal ka soo kala jeeda reer galbeedka iyo afrikaanta natiijada ka dhalatay howlgalkaas sugnaa waxay noqotay dhimashada toddobiyo toban sarkaal oo isugu jira imaaraadka iyo calooshood ushaqaystayaasha waxaana halkaas allah fadligii ku halaagsamay mas-uulkii guud ee ciidanka imaaraadka ee soomaaliya korneel maxamed mubaarak almansuuri mas-uulkii tababarada madaxii sirdoonka iyo madaxii qaybta lojistikada iyo gaadiidka kuwaasoo ahaa madaxweynta dagaalka ka dhanka islaamka ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay bogaadinaysaa howlgalkaas naafeeyey dowladda imaaraadka iyo murtasaqadeeda waxayna adkaynaysaa in beegsashada imaaraadka uu yahay xaq mashruuc ah iyo waajib diineed oo loogu hiilanayo islaamka iyo muslimiinta meel weliba oo ay joogaan ma jirto saaxa uu dagaal ka socdo ilaa imaaraadku wuxuu ahaa gacanta midig ee isbahaysiga sahyusaliibiga ah mana jirto musiibe iyo imtixaan ku habsaday muslimiinta ilaa imaaraadku wuxuu ahaa khinjir sumaysan oo ku taagan wadnaha ummadda qof garaad lehna ma inkari karo cadaawadda daran ee dowladdan gaashaankana u ah ciidamada gaalada ee dagaalka kula jira islaamka meel weliba uu joogo howlgalkani militari ee barakaysan ee lagu beegsaday imaaraadka iyo calooshood ushaqaystayaashiisa wuxuu gargaar iyo gurmad u yahay si gaara ehelkeena filistiin waana howlgal aan ku taageerayno xilli khaza ay isugu habarwacdeen gaalada iyo murtadiinta iyadoo la kulmaysa khudlaan ay taariikhdu markhaati ka tahay dhabanahaysina kugu ridaya kaasoo ku yimid wahniga wakhti dheer fadhiisay ummaddan iyo maamulada badhilifyo murtadiin ah oo waardiye ka haya mashruuca sahyusaliibiga ee bartamaha caalamka islaamka shaki kuma jiro in imaaraadku ciyaarayo kaalinta xaliifka istaraatiijiga sahayanada marka laga hadlayo duulaanka ay ku qaadeen ghaza waxaana ay sidaas ku fulinayaan heshiiska abraham ee gacaltooyada ku siinayaan yahuudda iyo nasaarada iyo waxaa loogu yeero safqatulqarni kuwaasoo qayb ka ah gaboodfallada ay imaaraadku u geysatay ehelkeena ku nool filistiinta barakaysan ee isugu jira dilka boobidda dhulkooda iyo guryahooda iyo in qudus si rakhiis ah looga iibiyo yahuudda uu allah u carooday weerarka ka dhacay bartamaha xarunta shirqoolka iyo makriga ee imaaraadku ku leeyahay soomaaliya wuxuu sidoo kale hiil iyo taageero u yahay ehelkeena ku nool dalalka yemen suudaan iyo liibiya halkaas oo ay dowladda imaaraadka ka geysatay fasahaad badan iyadoo maalgelinaysa maleeshiyaadka cadaabka daran dhadhansiinaya muslimiinta dowladdan ayaana ciyaaraysa kaalin gumaysi oo qurun ah iyo dagaal ka dhan ah allah iyo rasuulkiisa waxay dowladda imaaraadka kaalinta hore kaga jirtaa garabsiga cadowga islaamka iyo ummadda muslimka ah abuuridda fitanta faafinta fisqiga iyo fujuurka boobka khayraadka iyo xuquuqda muslimiinta iyo in mufsidiinta mujrimiinta iyo saaqid weliba iyo murtad kasta oo dagaal kula jira diinka allah la makaniyo talada waxaan halkan ka cadaynaynaa inaan ribaad kaga jirno bariga afrika raayada jihaadkana aan kor u sidno sidaba uu nebigeena sala allahu calayhi wasallam inoo dardaarmay si diinka oo idil allah ugu sugnaado gogolxaarna aan ugu noqonno soo celinta khilaafada raashidada ah oo ku taagan minhaajka nubuwada waxaan indhaha ku haynaa shirqoolada ay maleegayaan madaxda kufriga iyo riddada waana sii wadi doonnaa inaan madaxyada ka gurno laabaha mu'miniintana aan bogsiinno shareecada allahna aan dhulka ka taagno si kastoo ay u jiraan shirqoolada mufsidiinta iyo gaashaanbuursiga gumaystaha waan sii wadi doonnaa jihaadkeena bariga afrika ka socda indhahana waxaan ku haynaa beytulmaqdes iyo guud ahaan masaalixda iyo muqadasaadka muslimiinta ee albaabka koonfureed islaamkana xaggeena loogama imaan doono ayaa lagu soo khatimay bayaanka ka soo baxay maktabka iclaamka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab loogana hadlay weerarkii cuslaa ee ka dhacay gudaha saldhigga imaaraadka carabta ee magaalada muqdisho laguna laayey saraakiishii ugu badnaa oo imaaraad iyo murtasaqo isugu jira wamahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyaheena salmaan axmed dhanka kale afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxmuud raage sheekh cali dheere ayaa waxa uu jeediyey kelimad taasi uu kaga hadlayo weerarkii xerada gordon ku soo dhowaada kelimada sheekh cali dheere alxamdu lilaahi waxdah sadaqa wacdah wa nasara cabdah wa acaza jundah wa hazama alaxzaaba waxdah wa ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu ana muxamada cabduhu wa rasuuluh صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين المجاهدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير وقال تعالى وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهموا باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء wallahu caliimun xakiim maanta oo axad ah taariikhduna ay tahay kowda shacbaan kun afar boqol afartan iyo shan hijri kuna beegan koo iyo tobanka bisha labaad sanadka laba kun afar iyo labaatan waxaan ka warbixinaynaa insha allah howlgal mubaarag ah oo ay xalay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen magaalada muqdisho howlgalkani wuxuu dhacay xalay fiidkii saacaddu markay ahayd labiiyo tobankii iyo afartan iyo shan daqiiqo ama hal saac oo rubi dhiman halyey ka tirsan ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar inqimaasi ah ku qaaday xerada gordon oo ah saldhigga ugu weyn ee ay murtadiinta imaaraadku ka samaysteen caasimadda soomaaliyeed ee muqdisho xeradan ayay murtadiinta imaaraadku u adeegsanayeen inay ku tababaraan calooshooda ushaqaystayaal ay iyagu maamulaan waxay sidoo kale ka abaabulaan howlgallada ashaadaladirnimada ah ee ka dhanka ah ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed weerarka inqimaasiga ah ayuu geesiga mujaahidka ah si gaar ah ula beegsaday taliska saraakiisha ajnabiga ah ee ku yaala gudaha xerada la weeraray waxaana xilligii uu weerarku dhacayay gudaha taliskaas ku sugnaa in ka badan labaatan saraakiil ah oo isugu jirtay murtadiinta imaaraadka iyo calus u shaqaystayaal caddaan iyo madow leh oo ay iyagu soo kiraysteen tirada horudhaca ah saraakiisha cadowga ee lagu dilay howlgalkan inta aan ilaa hadda xaqiijinay waa toddobiyo toban sarkaal kuwaas oo ay ku jiraan dhammaan saraakiishii imaaraadka ee qaabilsanaa duulaanka soomaaliya gaar ahaan taliyihii ugu sarreeyey howlgalka imaaraadka ee bartamaha iyo koonfurta soomaaliya taliyaashii tababarada ciidamada sirdoonka saadka iyo gaadiidka ayaa iyaguna halkaa ku baktiyey sidoo kale waxaa weerarka inqimaasiga ah lagu dilay saraakiil afrikaan iyo caddaan ah oo ka tirsanaa calooshu shaqaystayaal ajnabi ah oo ay imaaraadku ka soo kareyseen daafaha dunida si ay ugu gumaadaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxaa sidoo kale goobta lagu dilay murtadiin soomaali ah oo ka tirsanaa khawaanada diintooda iyo dalkooda iibsaday ee dabadhinfyada u ahaa imaaraadka dhimashada iyo dhaawaca cadowga marka la isku geeyo waa in ka badan konton saraakiil ah allah subxaanahu wa tacaala ayaanu u mahad celinaynaa cadowgiisa duleeyey addoommadiisa mujaahidiinta ahna guuleeyey weerarka khasaaraha intaas la eg cadowga gaalada iyo murtadiinta ah gaarsiiyey waxaa fuliyey walaalkeen shahiid biidni illaahi tabaaraka wa tacaala mustafa mukhtaar aadan oo toddobiyo labaatan jir ah kana soo jeeda degmada xudur ee walaayada islaamiga ee bakool isagoo keligiis ah balse allah subxaanahu wa tacaala awooddiisa kaashanaya ayuu bartanka ka istaagay saraakiishii cadowga oo ahaa niman hubaysan aadna u tababaran halkaas ayuuna ku gumaaday cadowgii allah iyo cadowgii ummadda muslimiinta ah waxba uma aysan tarinin hubkii ay wateen iyo tababarkii ay qaateen dhegta ayaana dhammaantood dhiigga loo daray falilah alxamdu waxaan leenahay allah subxaanahu wa tacaala ha ka aqbalo shahaadadiisa waxaan kuu rajaynaynaa inaad jannadii allah subxaanahu wa tacaala ku nicmaysanayso cadowgii isugu jiray saliibiyiinta iyo murtadiinta ee uu allah subxaanahu wa tacaala gacmahaada ku halaagayna ay naarta ka biyacabi doonaan insha allahu tacaala oo ay ku jiraan idanka ilaahay nabigeena sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi laa yajtamicu kaafirun waqaatiluh fi nnaari abadaa muslim ayaa soo saaray sii saxiixi axmedna wuu soo saaray abu daawuudna wuu soo saaray sunankiisa kusoo saaray waana xadiis saxiixa cadowga murtadiinta imaaraadka ay mujaahidiintu weerareen saraakiishiisana ku laayeen howlgalkan waa mid ka mid ah acdaada allah subxaanahu wa tacaala iyo addoommadiisa muwaaxidiinta ah ee zamankan jooga kuwa ugu liita uguna xun ma jiro goob dunida ka mid ah oo islaamka lagula dagaalamayo ilaa imaaraadku kaalin ayuu ku leeyahay wax ay qarsadaan ma ahane iyagaa fagaarayaasha la taagan oo foolxumada iyada ah ku faana haddii aan nahay muslimiinta soomaaliyeed imaaraadku waa midka dhaqaalaha iyo taageerada la garab jooga cadowga xabashida ah ee duulaanka ku ah baddeenna iyo berrigeenna waa midka tababaray kumanaanka ciidamada badda xabashida si ay u qabsadaan xeebaheenna waxa kale oo uu ugu deeqay qalab milatari oo ay ka mid yihiin maraakiib iyo diyaarado dagaal si ay ujeeddadaas ugu gaaraan waxaa intaas sii dheer inuu imaaraadku dalkeenna ka samaystay kumanaan calooshu shaqaystayaal ah murtadiin ah kuwaas oo maalin walba ay bulshadu aragto iyaga oo fulinaya mashaariicda ashaada la dirirnimo ee ka dhanka ah dadka soomaaliyeed gaar ahaan caasimadda muqdisho mooryaanta aad aragtaan ee dumarka xijaabka kala dagaalamaya iyaga ayaa maamula waxaa intaas dheer in imaaraadku yahay wakiilka yuhuudda ee caalamka islaamka waxaa la wada ogyahay sida ay kaalinta koowaad kaga jiraan ajadayaasha guracan ee yuhuudda lagu wareejinayo masaajidka barakaysan ee alaqsa waa kuwii sida xishood la-aanta ah ummadda ula soo hor istaagay inay diinta islaamka bedelayaan kuna bedelayaan diinta donald trump ee uu u bixiyey midaynta diimaha ama waxdatul adyaan oo uula jeedo islaamka yuhuudiyada iyo kiristaannimada waa imaaraadka kuwa yahuudda ku taageeraya hub iyo dhaqaale si loo sii xoojiyo xasuwa ka socda qase oo ilaa maanta oo aan hadlayno lagu dilay ku dhowaad soddon kun oo dumar iyo caruur u badan laguna dhaawacay toddobaatan kun oo kale waa imaaraadka kuwa xasuuqa u geystay shacabka muslimiinta ah ee yeman iyo liibiya haddana kaalinta ugu weyn ku leh musiibada haysata muslimiinta suudaan annaga waa kuwaas baddeennii xabashida ku soo hogaaminaya berrigeennina calushaqaystayaal ku soo daabulaya shar ma jirto ilaa imaaraad baallo ku leh wax aan annagu ku eedeynayno ma ahan ee waa wax ummadda islaamka oo dhammi ay wada arkayso weerarkaas lagu laayay saraakiishoodii hogaaminaysay duulaanka soomaaliya wuxuu aargud u yahay qof walba oo muslim ah oo ay dhibaateeyeen ilmo walba oo ay waalidkiis dileen dumar walba oo ay cirdigoodii ku xadgudbeen iyo waalid walba oo ay ubadkoodii dhaafiyeen wax badan ayaan nidhi war cadawyahow naga jooga dhegaha ayaad ka furaysateen maanta ayaad jawaabtiinni haysataan waxaa idinku soo maqan ayaase ka sii xanuun badan biidni illaah hogaamiyayaasha cadowga shisheeyaha ah ee dalkeenna ku soo duulay waxaan leenahay haddaad is leedihiin gacmaha mujaahidiinta idinma soo gaarayaan oo dhagxaan iyo gaadiid gaashaaman ayaad ka gasheen waxaan idin leenahay beenaad isu sheegteen waana idinla joognaa ogaada dakanadeennu duugoobi mayso daa'i ubadkeed dibba ha nooga dhacdo mar umaadaynta gudan doonaa haldoorrada kuwiinaana aanu degalka goyn doonaa malledaa dakana qabe kan la dilay la duudsiiyey layaaluhu ma daalaan ma dhintaan darwiishadu geesyadu ma daalaan ma duqowdo guushuna dayax nuurkii ma uu damo gobonnimona lama dilo daacad lagama rayn karo deeq ilaah waxaa hela ninkii sabir dar yeelee mar unbay daruuruhu hogol idin dul keeni inshaa allahu rag mustafa mukhtaar oo kale ah iyo kuwa ka sii ragsan ayaan idiin diyaarinay waxaa idiin harayna waa wax yar iyo qadartaalla oo keliya maalin walba saacad walba iyo ilbiriqs walba halyeey mujaahid ah oo malakamoodkiinnii idiin wada hortiina ka fisha ciidamada riddada ah waxaan leeyahay waxaad aragteen dulinimada ay imaaraadku idinku hayaan waxaa u dambeeyey xalay oo markii halyeyga mujaahidka ahaa uu saraakiishoodii xasuuqay ay iyaguna adinka rasaasta iyo taageerada gaadiidkooda gaashaaman idinla dulmareen keligood ma ahani kufaarta aad dabadhilifka u tihiin oo dhan ayaa sidaas mar walba idiin bahdisha waxaa la joogaa xilliga aad indhaha kala furi lahaydeen oo aad cadowgaas la dagaalami lahaydeen ku dayasho ayaa idinkugu sugan walaalkeen mustafa mukhtaar allah subxaanahu wa tacaala u toobad keena hubkiina qaata saraakiisha cadowgana madaxyada ka wada gura dadkiina iyo dalkiinana sharaf iyo taariikh wanaagsan ayaad u qoraysaan aakhirana insha allahu tacaala janno iyo raallihaanshaha allah subxaanahu wa tacaala ayaad helaysaan bulshada soomaaliyeed ee muslimiinta waxaan leeyahay cadowga idinku soo duulay la dagaalamo imaaraad si gaar ah ula dagaalamo xabashida aad cadaawadeeda wada taqaanaan maanta imaaraadku waxba kama duuna waxna ma dhaamo iyagaaba ka sii daran oo gaalnimada ayuu xiise u qabaa gumaadka iyo duulinimada uu imaaraadku baday shucuubtii uu dalkoodii qabsaday dib u fiiriya waxa uu yeman ka wada arka waxa uu liibiya ka geystay fiiriya sida uu gumaadka ghaza ka socda ugu lug leeyahay fiiriya xasuuqa iyo tacadiyada uu suudaan hadda ka wada fiiriya intaas oo dulinimo ah oo uu dadkaas walaalaheenna ah baday annagana waa nala damacsan yahay ee ha lagu baraarugo annaga wuuba nooga sii daran yahay oo cadowgeennii soo jireenka ahaa ayuu noo garba qabanaya ha ku tagminina magacyada carabnimada iyo islaamnimada afka baarkiisa ah iyo dacaayadda murtadiinta ee ay leeyihiin ummadda soomaaliyeed ay caawinayaan arrinku waa cagsigeeda oo waxay rabaan inay ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah gunnimo iyo gaalnimo isugu daraan allah subxaanah wa tacaala wuxuu yidhi isagoo munaafiqiinta ka hadlaya waidaa ra'aytahum tucjibuka ajsaamuhum wain yaquuluu tasmac liqowlihim kaannahum khushubun musanada yaxsabuuna kula sayxatin calayhim hum alcaduwu faxdarhum qaatalahum allah anaa yu'fakuun waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin hada wabillahi towfiiq waa tahay kaasi wuxuu ahaa afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheer oo ka hadlayay oo erarkii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaaday xerada goordhan ee magaalada muqdisho oo ay ku beegsatay saraakiil isugu jira caddaan iyo madow oo u badnaa dowladda imaaraadka carabta
فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa hore ayaan weli kuguda jirnaa bulshada soomaaliyeed ayaa waxa ay si diiran u soo dhoweeyeen howlgalkii ka dhacay magaalada muqdisho ee lagu laayay saraakiil ka tirsan imaaraadka carabta wariyaheena cabdifataax ayaa wuxuu inoo aqrinayaa qoraalada ay baraha bulshada iskula wadaageen qaar ka mid ah bulshada soomaaliyeed waa tahay oo aad mahadsantahay cabsimed een madaxweynaha dowladda federaalk ayaa saacado kadib markii uu dhacay weerarkii xerada gordon ee askarta imaaraadka lagu xasuuqay wuxuu barta facebooka uu ku leeyahay soo dhigay qoraal uu kaga tacsiyeynayay ciidamada laga laayay imaaraadka isagoo marnaba soo hadal qaadin saraakiisha dowladda kaga dhimatay howlgalka qoraalkan oo ku qornaa luuqadaha soomaaliga iyo carabiga ayuu xasan sheekh hay-adaha amniga ku faray in si deg deg a loo baaro howlgalka xasan sheekh ayaa durbadiiba booqday isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho oo la geeyey dhaawacyada saraakiisha iyo askarta ku dhaawacmay weerarka xasan ayaa wejigiisa laga akhrisan karay welwelka ku aadan howlgalka lagu gumaaday saraakiisha imaaraadka qoraalka uu xasan soo dhigay ayaa waxaa ka dhalatay naclad badan oo ka imaanaysay taageerayaasha dowladdiisa oo ku aadan in uusan xasan ka tacsiyeyn askarta soomaalida ee imaaraadku uu ku shaqaysto kuwaas oo magaalada muqdisho waxay ka geysteen laga wada dhereegsan yahay iyagoo sheegaya in madaxweynahooda uu askartaa soomaalida agtiisa wax ka ahayn halka imaaraadkuna ay agtiisa ku wen yihiin sidoo kale bulshada ayaa aada u soo dhoweeyey howlgalka lagu dilay saraakiisha imaaraadka iyagoona bogaadiyey ragga fuliyey howlgalka sidoo kale sheegay in xasan sheekh waxa uu soo xariiqay aanu ku matelin shacabka soomaaliyeed marka hore aan idiin dulmaro qoraalka xasan sheekh kadibna falcelinta bulshada ayaan u gudbaynaa xasan sheekh maxamuud ayaa qoraalka uu soo dhigay ku yidhi dowladda iyo shacabka aan walaalaha nahay ee imaaraadka carabta waxaan uga tacsiyeynaynaa saraakiisha ku nafwaayey magaalada muqdisho ee u yimid inay ka qayb qaataan dib u dhiska ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed sidoo kale wuxuu qoraalkiisa sii raaciyey waxaan sida ugu adag u cambaareynaynaa falka foosha xun ee gallaaftay nolosha saraakiishan wakhtigooda iyo naftooda u huray xoreynta dalkeena iyo dib udhiska ciidamadeenna anigoo faraya laamaha amniga inay baaritaan deg dega ay ku sameeyaan waxaan ballan qaadaynaa in tallaabo adag laga qaadi doono cid kasta oo soo abaabushay falkan n haddii aan cabsimed ka gudubno qoraalka xasan sheekh ee facebook soo dhigay una gudagalno dadka ka falceliyey oo isugu jira kuwa dowladda la yaaban inaanu madaxweynaha ka hadal kana tacsiyeen askarta iyo saraakiisha soomaalida ee iyana halkaa naftooda ku waayey iyo qaar kale oo ka mid a shacabka soomaaliyeed oo iyana soo dhoweynaya howlgalka waxa uu xasan sheekh soo qorayna aanu ku matelin shacabka soomaaliyeed qofka ugu horeeya ee haddii aan soo qaato oo magaciisa la yidhaahdo cabdifataax maxamed aada ayaan uga xumahay in caawa aad u baroordiiqayso saddex wiil oo imaaraad ah iyo hal wiil oo baxrayn ah oo aan xitaa la aqoon waxa uu xerada goordon ka qabanayay adigoo luuqad kasta ku baroordiiqaya midka xiga oo isna magaciisa la yidhaahdo maxaadayare wuxuu isna soo qoray xasan sheekh maxamuud imaaraadka xaggeen walaalo ku noqonay waaba cadowgeena koowaad caawa tacsida imaaraad waxaa kaaga sharaf badnay tacsida hilibkaaga iyo kuwa garbahaaga taagan ee mar walba naftooda ku hura caawa maradaa kaa dhacday awalba ummadda kusii necbeed haddana ogow inaad isa sii fogaysay oo inta kuu hartay aad nacayb ummadeed ku dhammaysan doonto ku soco meeshay gaarto aan wada aragne midka xiga oo la yidhaahdo qadar xasan oo aad ula yaaban sida madaxweynaha uula soo degdegay qoraalka tacsida ayuu yidhi boostiga siduu ula soo orday ka yaabay lacag balaayo waaye xasanow ciidankii soomaaliyeed ee maalin kastoo dhammaanaya adigoo u tacsiyeynayo laguma arkin carabtan dalkeena inay lugooyaan mooye qeyr aana nooga iman miyaad sidan u liflifee caawa xitaa ma awoodi weysay in askarta soomaaliyeed ee xarada ku dhintay in iyaga u tacsiyeysid adduunya xaalkaaba sidoo kale axmed geese mida uu qoran tahay oo isna la yaaban madaxweynaha ayaa wuxuu soo qoray wallaahi madaxweyne qalbiga ayaad ka baahan tahay qof shaqaale caadi ah oo ka baqaya in shaqada laga buriyo xitaa sidan uma nacamleeyo sidoo kale midka xigo oo isna magaciisa la yidhaahdo shire axmed wuxuu soo qoray kuwa soomaali iyaga mashamiita midka xiga oo isna magaciise la yidhaahdo cabdinaasir xasan isna wuxuu soo qoray waxay naftooda u hureen ma laha aday nafta kuu hureen oo burji khaliifa qolkaas yeen hadday dhammaadaan xitaa maxaa naga galay below dhimatay hanooga tacsiyeyn ayuu soo qoray cabdinaasir xasan midka xigo isna magaciise la yidhaahdo cali qaasim isna wuxuu soo qoray wiilasha soomaaliyeed ee saraakiisha ah oo iyagana goobta lagu laayay waxaa kaaga xanuun badan kuwa imaaraadka ee dalkeena dhibaatada iyo kala qaybinaya sooriya oo waan ka xumahay ayuu sii raaciyey sidoo kale ibraahim maxamed mid isna la yidhaahdo wuxuu isna soo qoray qaa-inul waddan inaad tahay maxaa u cambaarayn weysay weeraradii dhalinteena ee dabka ku shidatay ee ka kala dhacay coosweyne galcad masegawaay caad hilowla gaab markaad hadda leedahay ku naf waaye in si deg deg ah loo baaro aaway weeraradaas maxaa u baari weyday u qiri weyday in dhibaato dhacday niyow balaayo kaama horeyn bar noo dhaaf dabka hanugu shidan ayuu sii raaciyey qoraalkiisa sidoo kale midaysna ugu qoran tahay cali maxamed isna wuxuu soo qoray oo kuwa maalin walba naga dhintaa ee dagaalada ku qurbaxaasoo adiga madaxweyne uma tihid oo xaq kuguma laha inaad ka tacsiyeydo sidoo kale faryo bicir iyana waxay soo qortay madaxweyne inangumeed baa tahay askarta soomaaliyeed ee meesha ku dhintay kuna dhaawacmay ee aada mas-uulka u tahay ma waxaa ka qiimo badan carabta liflif xumida sidoo kale khadra shira oo iyana aada ula yaaban sida madaxweynaha uu xaalkiisa yahay ayay iyana tiri waa hadday kaa yeelaan waxaan oo keliya ilaa aad fiideow ka duubaysa adigoo oynaya wixii ay hagardaamo ahaa oo ay dalka ka wadeen ayaa ka soo baxday sidoo kale xamse xanafisna wuxuu soo qoray munaafiq oo tuug tahay aan dalkan iyo dadkan aan jeclayn oo raba inuu qarash ka sameeyo xasanow ilaahay geerid deg deg ah ha kuu keeno sida noo gadatay allaha kuu gado oo noloshaada dambe silac ku dhammayso ilaahay baan kaaga barinaya sidoo kale hoon cabdiyana waxay soo qortay xasuuqa loo geystay saraakiisha dowladda imaaraadka waa farxad iyo guul u soo hoyatay soomaaliya iyo dhammaan muslimiinta caalamka maxaa yeelay imaaraadka waa cadowga dadka soomaaliyeed iyo kuwa islaamka ah sidoo kale cabdiqaadir maxamed mid la yidhaah isna wuxuu soo qoray xasan ow ilaahay ka baq oo ka har yuhuuddan yaryar ee aada la macaamilayso waxaan dhib ahayn lagama helo imaaraadka caalamkao dhan waxaa looga yaqaanaa dhibaataynta muslimiinta ilaahay ma nabadgeliyo imaaraadka insha allah ayuu kusoo gabagabeeyey cabdiqaadir sidoo kale zakariya xasan isna wuxuu soo qoray waxaasi duliga baahadda la leeyahay waa madaxweyne dal iimaanka allaha kaa qaado oo musiibo deg deg ah allaha kugu rido ummad ayaa ka horwareejiya waa qof aan xor ahayn oo la haysta ah iimaanka alla kaa qaad ayuu kusoo gabagabeeyey sakriya xasan maxamed xasan isna wuxuu soo qoray nacladi kugu dhacday garguurtow shacabkaaga maa sidan ugu damqatid midhaa soomaali madax uma tihid ee dalal kale ayaad madaxweyne ka tahay imaaraadna waa cadowga ummadda soomaaliyeed hal habeen haddii ay iyaga dhan wada dhammaadaan xitaa waan jeclaan lahayn orodoo usoo sujuud ayuu sii raaciyey qoraalkiisa muxamed xuseen sidoo kale cabdiqaadir yaasiin isna wuxuu soo qoray shacabka soomaaliso haddaan nahay waan ku faraxsannahay in imaaraadka la laayo oo weliba la dabar jaro xasan baahane nacladi ha kugu dhacdo kuwa soomaalida xitaa kamuu hadal imaaraad intuu liflifayo ayaa waddankii la dhacaya shucayb dalabey isna wuxuu soo qoray waa been asaga le waaye shacabka waa ku faraxsan yihiin waxa dhacay sidoo kale cabdishukuur cabdilamid liila isna wuxuu soo qoray adigu unbaa walaal u arka imaaraadka laakiin annagu waxaan u aragnaa cadowga koowaad ee soomaali leedahay garan kari maayo waxay ku siiyeen oo aad sidan oo dhani ugu jeceshahay dalkan waa in laga gaaraa munaafiqa calooshiisu shaqaystaha ayuu kusoo gabagabeeyey cabdishukuur cabdallah sidoo kale maxamed cabdi oo isna ka jawaabaya hadalka madaxweynaha oo ah inay imaaraadka u yimaadeen dib u dhiska ciidamka ayaa waxa uu yidhi umay iman dib u dhiska ciidanka soomaaliya ee waxay u yimaadeen burburinta soomaaliya sidoo kale bakar muuse isna wuxuu soo qoray qofka rajo weli kaa qaba ayaa dhibane ah waddanka inta hartay inta xaraasid kanada ku aad ayuu yidhi bakar muuse oo aada ula yaaban heerka madaxweynaha uu gaarsiisan yahay sidoo kale jama wadani mida ugu qoran tahay isna wuxuu yidhi imaaraadka oo ah gacan reer galbeedka u shaqaysa oo weliba meel kastaoo islaamka laga soo sheego la dagaalanta inaad saaxiib ka dhigato waa wax laga xumaado waana ayaan daro inteeda la eg iyadoo la ogyahay dhibaatada uu caalamul islaam ku hayo inaad hoosta soo gashatana waa dhibaato inteeda la eg sidoo kale bishaar maxamed isna wuxuu soo qoray imaaraadka nin laayay waa nin geesi ah oo cadow laayay dalkeena ku soo duulay oo soomaali kala qaybiyey cabdishukuur maxamed mid liira isna wuxuu soo qoray imaaraadka haddii la dilay waa wax looga mahadceliyo kuwii dilay oo waa cadowga muslimiintae sidoo kale cabdirasaaq maxamed isna wuxuu soo qoray wax dan ah soomaali uma hayaan imaaraadka carabta waxa ay ka degi la-dahay soomaali waa imaaraadka adigana saaxiibka koowaad ayaad ka dhigatay imaaraadka waa cadowga soomaaliya ayuu kusoo gabagabeeyey cabdirasaaq maxamed sidoo kale cabdulaahi shadhuug isna wuxuu soo qoray imaaraadka kuwa jooga madaxda hortooda ayaa lagu wada toogaa imaaraadku waa kuwa xabashida nagu soo dhisay een sidoo kale midka ugu dambeeya oo aan soo qaadan doono cabdirasaaq ladnaysno la yidhaahdo waxa uu yidhi imaaraadka la dilay dameer bakhtiyey aniga iigama duwana dadka ka falceliyey qoraalka sida deg dega ah uu xasan sheekh xalay kusoo geliyey bartiisa facebooka way badnaayeen oo intaa ayaan ka gaarnay dadkuna waxay ahaayeen kuwo aad u neceb imaaraadka waayo waxay ka wada dheragsan yihiin dhagaraha imaaraadka uu ka damacsan yahay caalamul islaami dhanka yemen shacabka reer yemen ayaa aad u soo dhoweeyey howlgalka lagu dilay saraakiisha imaaraadka iyagoo aad iskula dhex marayay saraakiisha naftooda ku waayay howlgalkii xalay iyagoo ka sheekaynaya dhibkii ay u geysteen waxayna hambalyo iyo duco u soo direen raggii fuliyey howlgalka sidaan ka wada dheragsanahayba imaaraadka waa midka maleeshiyaadka calooshood ushaqaystiyaasha ah ka hirgeliyey wadamada yemen suudaan iyo libiya halkaasoo ay ka wadaan dhibaato daran oo ka dhana muslimiinta waa isla mashruuca ay soomaaliya la damacsan yihiin balse aan marnaba u suuragelaynin tii xalay ayaana ah oo noqonaysa cashar ugu filan een haye cabsimed
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي waxaa inoo soo socda qodob ku saabsan askari ka tirsan maleeshiyaadka macawisileeda oo aanu wareysanay balse markaan magaalada muqdisho askari ka tirsan ciidanka imaaraadka tababaray ayaa nin ku horkufsaday xaaskiisa falkan kufsiga ah ayaa xalay saqdii dhexe wuxuu ka dhacay waaxda saddexaad ee degmada kaxda kadib markii uu galay reer ka mid ah danyarta barakacayaasha ah askariga oo lagu magacaabo deeqow ayaa ninkii indhaha ka xiray kadib wuxuu isku dayey inuu kufsado xaaskiisa laakiin haweeneydii ayaa iska caabin samaysay kadib ninka askariga ah ayaa gabadha wuxuu ku dhaawacay baynaad sidaasi ayayna ugu suura gashay inuu kufsado askariga oo ka mid ah ciidanka booliis militaaro ee hoostaga imaaraadka carabta ayaa galabta lagu xiray saldhigga galbeed ee degmada dherkeley sida ay saraakiil u xaqiijiyeen qaar ka mida warbaahinta maxalliga ah haweeneyda la kufsaday ayaa la geeyo goobo caafimaad waxaana la xaqiijiyey in la kufsaday iyadoona jirkeeda ay dhaawacyo kala gedisan ku yaalaan dhacdadan aadka u foosha xun ayaa laga hadalhayaa degmooyinka kaxda iyo sidoo kale dharkeelnay ee magaalada muqdisho kufsiga haweeneyda waxaa soo muujiyey dhaawaca loo geystay waxaana aad u badan haweenka ay kufsadaan ciidanka imaaraadka ee la aamusan dhibaatadooda أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام waa tahay dhegaystayaal gunta iyo gabagabada barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan markaan isla soo gaarnay cabdi cusmaan waa xubin ka tirsanaa maleeshiyaadka macawisleeda ee ka dagaalami jiray gobolka hiiraan xilli uu ku sugnaa magaalada jallaqsi ayaa waxaa qarax la beegsaday ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaraxa oo hadafka ahaa guddoomiyihii hore magaalada jallaqsi ee lagu dilayey ayaa sidoo kale askarigan ku dhaawacmay hadda wuxuu ku sugan yahay guri ku yaala magaalada muqdisho xaalad adag ayaa soo wajahday askariga madaxa ayuu ka burburay ilna wuu la-yahay garabkana dhaawac adag ayaa ka soo gaaray wuxuu sheegayaa in xaaladiisu aad u liidato dowladdii federaalka ee uu daraaddeeda u dagaalamayna ay dayacday xildhibaanadii dagaal gelin jirayna hadda ay teleefoonada ku dhagaysanayaan waa kan cabdi kaalmooy oo inooga waramay xaaladda adag ee haysata magacayga cabdi cismaan
halkeed joogta
waxaan joogaa xaafadda taleex gaar ahaan mooqax haye meeshaasaan ku sugunahay waxaan joogaa adiga sanad iyo sagaal bilood camal aan joogaa xaalkaagu hadda waa sidee qaabkeesa kusoo dhaawacantay
aniga xaaladdeedii hadda eh, marmar dhex kaniiniya oona isticmaalaa maskaxdee mataqaanaa waxyaaba oo hadda oo marka inta imaaday isbedel eh, isbedela mataqaanaa yimid Eh, madaxa xeer dhalacaan waday qalajiyaa isticmaalaya qalajihii dadba mataqaanaa wax iisoo gartana wax iisoo caawiya oo qaraabada oo tolka eh. wixii hadda mataqaanaa tol mar kasta in wax weydiiyo waa waa iligshocdaan weysay waa iska dhaafa dhadhaxaan oo igu wadiyaan marka dowladdan beri aneen mataqaanaa kaar qaatana ma iyo mataqaanaa mushaarna iima socdo aniga macusleydi macusleydi waxaa ku noqday anigoo mataqaanaa eh, joor jooraa ku sugnaa hirshabeelle loo onis oo sagaal neef aa ii joogtay sagaalkeeni fenanka gatee mataqaanaa qori aagu gatay ma garat sagaal neef oo lo adiga aa laheyd ayaad qori ku gadatay si aad ugu biirto ciidamada dowladda federaalka haye kadib Ah.
maxaa aaday waxaan aaday jalaqsiga aaday haye dagaalamaad ka qayb gashay
dagaalaan ka qayb gali ahaa oo buq buq yaantii mataqaanaa oo dagaalada ay ka jireen meeshaasaan ka qayb galay dagaalo badan aan ka qayb galay ilaahay wax uguma yeelin ma garata markii mar Ee, mar khamiis eeda mataqaana een xerada qaraxna soo geliyeen gaari iyo kuwa wataa qaraxna soo geliyeen oon anoo hurda oo daalan oo markii oo dagaala ka imaaday oo nasanaya maalinta hurdaya iyadoo khamiis tahay oo xerada aan jiifo waxaan arkay oo kubar helay anigoo mataqaana ilna alla madaxana aan laahayo oo xaaladaysi adag tahay marka sa- sidaasaa loogu soo qaaday qaraxaas xagee ka dhacay yaase lala beegsaday waxaa laga beegsaday gudoomiyaha dabaashte gudoomiyaha degmada jallaqsi miyuu ahaa haa haa isaga hadda uu ku dhintay qaraxa miya
isaga waa ku dhintay naag- eh, naagtiisa aaminana waa ku dhimatay xaaskiisa iyo waa lagu burburay meesha intay ku dhimi karta u- waxaad ka mid ahayd ilaaliyaashiisa ilaalishaa kamid tahay ilaalishaa kamid tahay oo marka habeenkii aa ardi lahay marka maalinka iska saacday aan iska saacday marka waa ilaahay baa ii qadaray haddana waana ilaahay baa iga badbaaday waxay iigu sameeyeen gaariga agtiida waa ka dhacay qaraxa haye ee, dagaalo ma ka qayb gashay tan iyo intaad macawisley noqotay haa haa waa ka qayb galay haa haye xagee ka dhaceen dagaaladaas
dagaaladaas waxay ka dhaceen buqay ka dhaceen qoryooley iyo mataqaanaa meesha la leeyahay eh, buurweyn iyo fiidow intaasaan dagaal ka galay
cabdiyow dowladdii aad u dagaalamaysay hadda way ku dayacday ma la dhihi karaa maadaama xaaladaadu hadda ay aad u culus tahay oo xoolo adiga aad laheed aad suuqa geysay oo qori aad ku gadatay oo aad adiga dagaalantay haddeertaan adigoo dhaawaca aad dayacan tahay والله هذا أنا دولدة ما دام مطلق أنا أنا قاعد وسير أنا قاعد لو أنا علينا هاي لبر من قبطان لو أنا والله هذا وعي وبريبا كومان أنا بريدو كومان أنا واحد جوا كينيا جرا ملاك جرا مرمر يقول يرادان وعلى هلا أنت منطقة أنا واحد يسجل ولا جرنال كورنيل كوا وعي ما حاشي وعلى هذي أسير وحول وأنا راوعي حاجة دلك تركيا dadkaadna badan bay ii dhigayeen waxna mataqaana ii saacidayn hadda maarka
oo xildhibaanadii xilliga dagaalka aad galaysay ku dhiirigelinaya hadda taleefanadu way kaa qaban waayeen aa haye marka ee, maxaad dhihi lahood hadda xildhibaanada u jeedinaysaa hadda xildhibaanada waxaan ujeedinayaa aniga shalay aniga mataqaanaa aniga mushaar mushaarna ma u bixin ee, qarash dowladeedna mataqaanaa aniga ee, dhiiranaanteyda kuma jirin shalay saasaan u baxay xoolaheyna aan u gaday qorna dowladana ma weydinin ragnimadeedana maali ragnimadeedana mataqaanaa kusoo meel keenay haddana mataqaanaa waxaan doonayaa dowlad inay mataqaanaa ay xildhibaanada iyo wasiirada iyo arrimaha ee, gobolka wax dhan waxaa rabaa mataqaana soo garab istaagaan mustaqbala u baahanaa waayeela wax iga rabo inay mataqaanaa horey ii wadaan ay soo garab istaagaan intaasaa ku cosolahay cabdiyow ee, adiga tababar ciidan ma qaadatay tababar ciidan oo oo tababar waddankaas ma qaadan laakiin tababar aniga sida mataqaanaa dagaalada iyo sida mataqaanaa qaababkaas eh, Yaa idin waa siin jiray ilaahay tababarada caynkaas waa ku ah?
qadaray kugu dhacayaan ma jiraan ee, dhanka ciidanka wadamo shisheeye oo dhanka ciidanka idinka tababari jiray ee, ma jiraan Ah, eh, ciidamada mataqaanaa oo jabuutiga eh, aniga ma saddex qalaafna mataqaanaa iyo kana shaqsigooda wataan mararka qaar anaga markaa dagaalka aadan jirin mataqaanaa aniga aniga toos noola kacana ma samay jirin waa shaqsigooda mataqaanaa ay ku bixi jireen sidaas ay tahay markaan anagana eh, anaga wixii tababar ana waxaa eh, militariga mataqaana aniga oo waxyaabahaas aan nala soo socday oo mataqaana wixii ay tusaale ayna tusi kareen ayna tusi jireen
diyaaradaha Qaabkana darawliska waa ah jireen, isla waa howlgeli jabuuti jirtay isdhexgeli jireen. ah oo yaa idinka caawin jiray ma turkida mise maraykanka eh, kuwe waay diyaaradaha darawliska ah ma maraykanka caawin jiray?
maraykanka maraykanka maraykanka maraykanka maraykanka ayaa idinka caawinaya ah Ee, hadda adiga waalidkaaga xoolihiisi iyo xoolahaagii ayaad gaday qori aad ku gadatay hadda xaaladaadu way liidataa dowladdii aad u dagaalamaysay wax caawinaada kuuma hayso xildhibaanadii dagaalada kugu dhiiragelinaya taleefonna kaama qabanayaan cabdiyow hadda mala dhihi karaa xaalad khasaaro aad u xun baad ku jirtaa ها والله ها والله هذا واحد انا هذا المال ما كل شيء كل شيء انا قلبها خليه جوا سي هنجبات يفضل انا حافظك ما كبحد ويرادين وحافظك ما كتكتب حافظك جوتا waxa uu sheegay ma aqaan aniga waxa uu sheegay ma aqaan naxaafadda aan joogo oo ka bixin cidla wadaagtay laada ma aqaan ma garab marka aniga inaan banaan ku baxo guriga madina ninkaan mataqaanaa oo hubeysan oo mataqaanaa oo meelaa ka tirsanaa ma aqaan intana intana ma jira intana ma jira dhexdaan toladanaa ku jiro yaa ku hanjabay jawaabki jawaabkii maxay ku leeyihiin aniga in badan mataqaanaa buundada markii aniga eh, kontaroolada mataqaanaa aniga toos u istaagsanaa jiray gaarada ka celi jiray mararka qaarka waa istaaji jiray caan baa xagga kaayo waa igu yaqaanaan ma garat waa ku adkay jiray haye ina dhaawacmay waa ila socdaan waa ila ogiin in meeshaas ku suganaan waa ila ogiin maana Magaalada mataqaanaa wax u sheego Muqdisho.
gudbiya lahaad ma garanayo hadda marka guri muqdisho ku yaala Ah.
ayaa safar saudi ah ugu jirtaa oo halkaasaad ku cabsanaysaa aa halkaasaa joogaa beri hooyadeen mau tagi karo hooyadeen waxaan u awoodo mataqaanaa sii karan male mana u caawi karo shaqana mataqaan shaqa- shaqa abuurna ma haysto beri aniga kaba wax ku gataa maayo xamba qalajaada wax ku gata maayo maadaama eh, labadii dhinacba hadda dhexdoodii aad tiri waa ku dhumay eh, dhinaci kaletana ay kuu hanjabayaan dhinac kaletana ay garabkaaga ka baxeen adi ahaan hadda maxaa kuu qorshaysan والله أنا أهان وهاي قرشيسن أنا منطقة أنا أنا أهان آه سيدي تلفت إن إسكت دميو أنا ويل كان على جري حافظ إسكو أنا أنا بنا أو بحن أنا نلصي أنت اللي أقوله مش مستقبل نعرف هسنا إنه منطقة أنا مش إذا أقوله مش ما دام يدور يذكر مستوي زي أنا كواس لي هنجيبها وحنا بدري قاسم إيه ما أعلم Eh, macawiisleyda kale ee kula midka ahaana sidaanoo kale horeyba eh, dhibaatooyin kuwa lamida way soo gaareen qaar badan baa iyagoo naafo ahna laga tallaabsaday oo laga tegay dowladdii ay dagaalka eh, la galeenna waxba umay qaban dhinac kaleetana sidoo kale waa hanjabaad bay mar walba kala kulmayaan marka miyaanay wacanayn in wadooyinka noocaan ah laga istaago والله واسداس وان رونتا سداس هذا إيه كتاي وعيوري هذا أنا منطقة أنا إيه كسوتة إيه أنا كنو مات أنا منطقة أنا مني ما أمسني أنا منطقة أنا أنا شري شري أنا من منطقة أنا حولي أنا قال أنا منطقة أنا عيوب وحنا عيوري أنا إمام أنا دين الإسلام ككبعي واحد هنجيبها بتكون مرة دولة دي وحي قوي سن waayahay hadda qorigaagii iyo lo-daada xaggee ku dambeeyeen والله لبيدا إيه قرية قرية منطقة أنا مركز قرحة يوس عم بضاع واحد رصاصتي ووفري وإنها يقول بجاسي هواي دواعة سيقول بيدا قرية وبركناي واجيفي وحي منطقة أنا وحي رصاص مجا كل عدنا رصاصتي ويهل عيسى ودريم قرتا ذاسي منطقة أنا وحي وحي الله بين kaasi wuxuu ahaa cabdi cismaan oo ka mid ah maleeshiyaadka macawisleyda oo lo' yar uu lahaa ku iibsaday qori si uu macawisley u noqdo haddana dhaawacyo adag markii ay soo gaareen kadib xaalad adag kula noolaa magaalada muqdisho intaas ayaanu waxaa kusoo gabagabeynaynaa kan mid lamid ah intaan dib isugu arki doonno kan mid lamid ah intaan dib isugu maqli doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh العمى لدين عظيم هو السامي